alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى allah wslama wbaaraka clى nabiyina muxamed wclى alihi wasxaabihi ajmaciin baabu maa yasnacu man ra'aa ru'ya wuxuu baabu yahay maa yasnacu waxa uu samaynayo man ra'aa qofkii arka ru'yaa riyo qofkii arka qofkii wax ku riyooda muxuu samaynayaa waa arrin aada muhiim u ah dadku waa riyoodaan khayr iyo sharba waa lagu riyoodaa laakiin qofka hadduu wax ku riyoodo waxaas uu ku riyoonaya khayr ha ahaadaan ama waxyaabo sharahoo dhibsada ha noqdaane muxuu samaynayaa axaadiida inoogu imaanaysaa qaala abuu salamata ibnu cabdiraxmaan waa taabici waxaa dhalay cabdiraxmaan ibni cawf aلzuhri saxaabigii jaliilka ahaa ee ka mid ahaa min alcashara almubashariina biljanna tobankii jannada loogu bishaareeyey ka mid ahaa abuu salamana magaciisa waa la ysku khilaafay wuxuuna ku caanbaxay kunyadiisa wuxuu ka mid yahay marka a'immada taabiciinta ayuu ka mid yahay wuxuu yidhi abuu salama ibni cabdiraxmaan samictu abaa qataadata ibni ribciy waa saxaabi radia allaahu canhu yaquulu asigoo dhahaya samictu rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalama yaquul waxaan maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo dhahaya alru'ya min allah riyada ilaahay xaggii bay ka ahaatay waalxulumu xulumkuna min ashaydaani xagga shaydaan buu ka ahaaday fa idaa ra'aa axadukum axadkiin hadduu arko shay-an yakrahuhu waxuu dhibsanaya hadduu arko falyanfud can yasaarihi bidixdiisa ha u tufo alaaa maraatin saddex jeer ida stayqada hadduu baraarugo hurdadii uu ka kaco waliyatacawad billaahi allaha ka magan galo min sharihaa waxaas uu karaahiyeysanayo u arkay sharteeda ilaahay ha ka magan galo fa innahaa lan tadurahu in shaa allahu tacaala ma dhibaysa buu yidhi in shaa allahu tacala hadduu ilaahay ka magan galo shartaasi uu arkay waxba ka dhibi mayso wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam alru'ya min allah riyada ilaahay xaggii bay ka ahaatay walxulmu min ashayaan alxulmu oo laamka la reebo ayuu annawowi raximah llahu tacaala ku dabdiyey kelimaddan alxulmu wuxuu yidhaahday laamka waa la reebaya waa bisukuuni laam laakiin xaafid ibni xajar raximah llah wuxuu sheegay luqo kale inay jirto ah laamta in la godo alxulmu iyo alxulumu labaduba waa laba luqadood labada miduu isticmaalo qofku mid walboo ka midoo saxiix wey inuu yidhahdo alxulmu iyo inuu yidhahdo alxulum alxulmu iyo alru'ya maxay ku kala duwan yihiin alimaam ibnu ahiir raximah llahu fi nihaaya wuxuu yidhi alxulmu cibaaratun camaa yaraahu naa'imu fii nawmihi camaa yaraahu naa'imu fii nawmihi min alأshyaaءi laakin halabat الru'ya calaa maa yaraahu min alkhayri waالshay اlxasan wuxuu leeyahay ibnu asiir raximah اllah alxulmu cibaaraة camaa yaraahu الnaa'im waxay cibaaro ka tahay buu yidhi waxa uu arkayo qofka hurdaaya fii nawmihi hurdadiisa dhexdeeda uu ku arkayo oo min al ashyaa'i ashyaada ka mid ah waxyaabaha wax ka mid ah oo hurdada dhexdeeda ku arkayo ayay cibaaro ka tahay xulubka laakiin halabat iru'ya laakiin riyada waxay ku qaalib noqotay calaa maa yaraahu min alkhayri waashay alxasan wuxuu qofku arkayo oo ah khayr iyo wax wanaagsan wax wanaagsan hadduu arkana ru'ya baa la yidhaahdaa wa qalaba alxulmu xulmiguna wuxuu ku qaalib noqday buu yidhi calaa maa yaraahu min alshari waalamri alqabiix wuxuu qofku arkayo oo riyada uu ku arkayo min ashari shar ah waalamri alqabiixi iyo arrin xun marka alxulmu waa wixii xune la arko alru'yana waa wixii wanaagsane la arko qofka hadduu arko wax wanaagsan oo ku riyoodo aragtida riya loola jeedaa wax wanaagsan hadduu ku riyoodo waxaa la yidhahdaa waa ru'ya wax xun hadduu ku riyoodona maxaa la leeyahay waa xulmi baa leeyahay labadooda intaasay ku kala duwan yihiin ru'yaana waa khayr la arko lagu riyoodo xulmiguna waa shar lagu riyoodo wuxuu leeyahay marka nebigu calayhi salaatu wasalaam riyada wanaagsan waa min allah ilaahay xaggii bay ka ahaatay xulmiga oo ah riyada xun iyo waxyaabo xun qofku inuu ku riyoodana waa min ashayaan shaydaan xaggii bay ka ahaato oo shaydaankiibaa nasiib ku leh waxay yidhahdeen culummadu labada jeer bariyada qofka uu arkayo hadday khayr tahay iyo hadday shar tahaba kulluhum waa min allah laakiin middaan dambe shaydaan baa kusoo dhuumanayo qofka ku ciyaaraya sharta uu arkayo shaydaankaa lug ku leh saa darteedaa shaydaan loogu tiiriyey riyadu haddii ay tahay mid xun oo liidata marka ru'yadu waa min allah xulmiguna waa min ashayaan faidaa ra'aa axadukum shay-an yakrahuhu qofkiina hadduu arko marka wuxuu dhibsanayo waa xulmigii waxaan fiicnayn buu ku riyooday wuxuu karaahiyaystay ayuu riyo ku arkay falyanfud can yasaarihi alaaa maraatin ida stayqada markuu riyada xun arko hadduu soo naxo ou soo baraarugo dhankiisa bidix saddex jeer ha u tufa buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam dhanka bidix ayuu saddex jeer u tufayaa yacni afuufayaa walyatacawad nafadka waxaa la yidhaahdaa waa riiq yar ama candhuuf yar oo ay la socoto neef ma ahan xaaka la tufayo ama candhuuf weyn oo la tufaaya ma ah waa wax khafiifa waay waa afuufidoo kale waay wax yaraa raacaya oo candhuuftii ah ama qoyaan ah walyatacawad billaahi allah ha ka magan galo min sharihaa riyadaa sharteedana ilahay ha ka magan galo acuudu billaahi min ashayaan arajiim ha yidhaahdo dhanka bidixna ha u tufo saddex jeer fainaha lan tadurahu in sha allah wuxuu leeyahy nebigu dhibi mayso calayhi salaatu wasalaam in sha allah nebiga alai slat slam wuxuu leeyay arrintaasi dhibi mayso in sha allah dhibaata ka soo gaari maysa riyadaa xun ee uu ku riyooday qaala abuu salamata abuu salama wuxuu yidhi in kuntu la ara ru'ya waxaan arki jira buu yidhi riyada hiya ahqalu calaya min aljabal waxay igala culays badan tahay buu yidhi buur waxaan arki jiray buu yidhi riyo aan ku riyoodo oo buur igala culus macnaa saan u dhibsanayo falamaa samictu bihada alxadiidi markaan xadiidkan maqlay famaa kuntu ubaaliiha uma aabayeeli jirin buu yidhi kalama jeclayn macnaa xadiidkan markaan maqlay xadiidkaanaan ku dhaqmaa wax murugaana isma geli jirin buu yidhi laakiin awal aadaan uga murugoo jiray buur way igala cuslayd markaan riyo xun arko oo waxaan dhibsanaya aan ku riyoodo walwal iyo naxdin ayaa gelaysay macnaha aad buu uga fakirayay murugo badanay arrintaa ku keenaysa markaa xadiidkan maqlay famaa kuntu ubaaliha umaanan aabayeeli jirin buui macnaa dikrigan baan la imaan jiray waana ka socon jiray wa fii riwaayatin riwaayad kale waxaa ku jirta qaala wuxuu yidhi in kuntu ara ru'ya tahumunii yani wuxuu leeyahay in kuntu ara ru'ya waxaan arkayaa riyo oo tahumunii i murugo gelisa oo aad aan uga murugoonayo xataa samictu abaa qataadata yaquulu ilaa aan maqlay abuu qataada oo dhahaya yani xadiidka hadda lasoo sheegay ayuu abu qataada ka maqlay wa ana kuntu la ara ru'ya anigana waxaan arki jiray buu yidhi riyada waan ku riyoo jiray fatumridunii markaasay jiro igu ridi jirta buu yidhi riyo xun markaan ku riyoodo waa la jiran jiray yacni fakirka iyo sidau u dhibsanaya darteed xataa samictu rasuula allah waxaa dhahaya abu qataada abuu qataada wuxuu leeyahay riyo ayaan arki jiray oo imurug yacnii igu rida marad iyo xanuun xataa samictu rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam yaquulu ilaa aan maqli nebigoo dhahaya calayhi الsalaatu wasalaam alru'ya الsaalixaةu min allah riyada wanaagsan ilaahay xaggii bay ka ahaatay faidaa ra'aa axadukum maa yuxibu axadkiin wuxuu jecel yahay hadduu ku riyoodo falaa yuxadid bihi yousan u sheegin ousan uga warramin ilaa man yuxibu ilaa qofuu jecel yahay mooyaane riyo wanaagsan hadduu arko yousan riyadiisa uga sheekayn ilaa qofuu jecel yahay mooyaane wa in ra'aa maa yakrahu hadduu arko wuxuu dhibsanayo falaa yuxadid bihi qofna yousan u sheegin waxa la dhibsado ama riyada xun cidna ha u sheegin walyadful can yasaarihi bidixdiisana ha u tufo alaaan saddex jeer walyatacawad billaahi min ashaydaani arajiim ilaahayna ha ka magan galo shaydaankii rajiimka ahaa min shari maa ra'aa wixii uu arkay shartooda ilaahay ha ka magan galo fa innahaa lan tadurahu ma dhibaysa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan bukhaariyo muslim labadu way soo saareen waa min xadiidi abi qataada radia allaahu canhu riwaayadan dambe alru'ya asaalixatu min allah riyada wanaagsan waa bushra almu'min fi dunya qofka mu'minka bishaaradiisa adduunyada loogu bishaaraynayo waa alru'ya saalixa waa riyada wanaagsan weyn allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhaahday alaa ina wliyaءa allahi laa khawfun calayhim wala hum yaxzanuun aladiina aamanuu wakanuu yattaquun lahum اlbushraa fi اlxayaati اdunya wa fi اlaakhira bishaarada adduunyada waxaa lagu fasiray alru'ya asaalixa waa aragtida waa riyada wanaagsan riyada wanaagsan oo mu'minku uu ku riyoonayo ama loogu riyoonayo waa bishaarada adduunyada wey lahum albushraa fi lxayaati اdunya wa fi laakhirana hadda waa naciimu laakhira oo barwaaqadii aakhire ilaahay subxaana wa tacala uu talagalay dadka muminiinta ee saalixiinta marka alru'ya asaalixa yaraaha almu'min ow turaa lah waa bishaaradii adduunyada wey riyada wanaagsan ee qofka mu'minka uu arkayo ku riyoonayo ama loogu riyoonayo asiga ku riyoon maayo qof kala riyo wanaagsan ugu riyoonaya waa bishaaro wanaagsan wey marka riyadaa wanaagsan waa min allah haddii marka qofka uu ku riyoodo wax wanaagsan ee uu jecel yahay nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay falaa yuxadid bihi ilaa man yuxibbu yousan u sheegin uusan uga sheekaynin riyadaa wanaagsan ilaa qof uu jecel yahay mooyaane fii xadiidi abi rasiin cinda tirmidi waxaa ku jirtay inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaa yaqusuhaa ilaa calaa waaddin riyada ugama qisoonayo riyadii wanaagsan uu arkay uga qisoon maayo uga sheekayn maayo ilaa calaa waaddin ilaa mid uu jecel yahay mooyaane mid wax jecel oo ku jecel keliyaad u sheegaysaa wa fii riwaayatin walaa yuxadiu biha ilaa labiiban u sheegi maayo riyadaas wanaagsan ilaa mid caaqil ah aw xabiiban ama mid wax jecel oo ku jecel mooye cid kale u sheegi maayo riwaayad kale wuxuu yidhi walaa yaqusu ru'ya ilaa calaa caalimin aw naasix riyada uga qisoon maayo oo u sheegi maayo ilaa mid caalim ah ama naasixa ah oo u naseexayna u khayr miiraya riwaayaadkaasi markii laysku geeyo kulligood waxay tusinayaan qofka riyada wanaagsan aad u sheegayso inuu yahay qof wanaagsan qofka riyadaada wanaagsan eed ku faraxsan tahay aad la wadaagayso qofku jecel qof caaqil ah qof caalim ah qof naasixoo kuu khayr miiraya dadkaasaa riyada wanaagsan loo sheegta hadday riyadu ay tahay mid xun oo aadan jeclaysanna qofna u sheegi mayse mid wanaagsan iyo mid xun labadaba u sheegi mayse falaa yuxadi bihi qofna yuusan u sheegin buu yidhi nabiga calayh isalaatu wasalaam laakiin hadday wanaagsan tahay dadka wanaagsan ayaad u sheegaysaa alimaam ibnulcarabi ibnulcarabi almaliki raximah ullah asagoo riwaayaadkaas kala duwan fasiraya wuxuu yidhi ama alcaalimu fainahu yu'awiluha lahu cala alkhayr wuxuu nabigu u leeyahay caalim cidaan ahayn ha u sheegin sababtu waxa waaye buu yidhi caalimku khayr ugu fasiraya markuu riyada wanaagsan u sheego markuu nin caalim uga qisoodo riyadii wanaagsaneyd khayr iyo wanaagu ugu fasiraya farxadayna u tahay wa ama annaasixu ama midka naasixa ah fa inahu yurshidu ilaa maa yanfacuh wa yuciinuhu calayh qof naasixa hadduu riyadiisii la wadaago wuxuu ku irshaadinayaa oo uu tusinayaa wixii anfacaya dariiqi ugu wanaagsanaa ee nafci u leh ayuu tusinaya waana ugu kaalmaynaya oo garab buu ku siinaya waa qofka naasixa wey wa ama alabiib amaa midka caaqilka ah wa huwa alcaarifu bita'wiiliha waa midka tafsiirka yaqaana wey macnaha waa tacbiiru ru'ya midka yaqaana fasiridda riyooyinka wa ama alxabiibu amaa midka wax jecel fain carafa khayran qaala wain jahila aw shaka sakata qofkay ku jecel markaad riyada wanaagsan u sheegto hadduu weji khayrah uu kugu fasiri karo uu yaqaano uu kuu sheegaya khayrkii wanaaggu kugu fasiraya hadduu shaki ka galo ama uu garo waayana waswaas iyo xumaan kugu fasiri maayee waa kaa aamusaya yacni waxyaaba dhibaataa kugu macnayn maayo khayruu kuu sheegayaa haddii wejigii khayrka u muuqo waayana waa kaa aamusaya ayadana waa wanaag calaa kullin dadka sifaadkaa leh uga qisoo laakiin cid walba ha la wadaagin riyadaada wanaagsan sidaasuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam hadday shar tahana cidna u sheegi maysid saddex jeeraad dhinacaada bidix u tufaysaa acuudu billaahi min ashaytaani arajiim baad leedahay ilaahay baa ka magangelaysaa shartaasi waxnana kaa dhibi mayso biidn illaah can rasuuli illaahi sala allahu calay wasalam qaala wuxuu yidhi idaa ra'aa axadukum ru'ya yakrahuhaa axadkiin hadduu arko riyo uu karaahiyeysanayo falyabsuq can yasaarihi alaaan dhankiisa bidixa u tufo saddex jeer walyastacid billaahi min ashayطaani alaaan shayطaankana ilaahay ha ka magan galo saddex jeer saddex jeer acuudu billahi min ashayطaani rajiim ha yidhaahdo walyataxawal can janbihi aladii kaana calayh dhinacii oo u jiifana ha ka wareego markii riyada xun aad arkaysay dhinacii aad u jiiftay dhinacaan ahayn baad u seexanaysaa dhanka bidaxa u tufaysaa acuudu billaahi min ashayطaan اrajiim baad saddex jeer leedahay dhinacii aad u jiiftana waad ka wareegaysaa dhinac kale ayaad u seexanaysaa xadiidkan xadiidu jaabir bni cabdilaahi weeye waxaana soo saaray alimaamu muslim raximah اllah wuxuuna xadiidka hore uga duwan yahay ziyaadada dambe ziyaadada dambe ah waliyataxawal can janbihi aladii kaana calayh dhink dhankii uu jiifay ha ka wareego faa'iidadaas dheeriga ama ziyaadada dheeriga ayuu xadiidkani wataa oo tusinaya in dhinacii aad u jiiftay ka wareegayso dhinac kale aad u seexanayso qofka marka hadduu riyo xun arko sidaasuu yeelaya hadduu riyo wanaagsan arkana waa alxamdu lilaah ciddii markaa uu jecel yahay ayuu uga qisoonaya nebigana calayhi salaatu wasalaam iyo ambiyadaba guud ahaan sida axaadiidta iyo qur-aankaba ku soo aroortay riyooyin kala duwan bay arki jireen waxyaaba khayr ay ku riyoon jireen ummadda iyo dadkana waa uga qisoon jireen oo waa u sheegi jireen nebiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam riyadii uu arkay aabbihiisu u sheegay innii ra'aytu axada cashara kowkaban waashamsa waalqamara ra'aytuhum lii saajidiin innii ra'aytu axada cashara kowkaban ra'aytudaas waa ru'ya waa riyo wey waan ku riyooday buu ula jeeda riyadii dhexdeedna waxaan ku arkay buu koob iyo toban xidig iyo qoraxdii iyo dayixii oo aniga ii sujuudaya riyadii aan hore u arkay waaye buu yidhi ta'wiilkeeda iyo xaqiiqadeedii nebigu sala allahu calay wasalam riyooyin kala duwan buu ku riyooday saxaabadana wuu uga qisoodo wuu uga warramay riyooyinkaasi waxaa ka mid ahaa inuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam innii qad uutiitu biqadaxi labanin buy waxaa la ii keenay buu yidhi weel ay caano ku jiraan waa riyo waayo fa sharibtu minhu xataa innii la ara riya yakhruju min adfaarii caanihii baan cabay buu yidhi ilaa aan arkay dharag dharag yacni dharagtii aan ka dhargay caanahaasi inay ciddiyahayga ka soo baxayaan yacni si fiican aan caanihii u cabay buu yidhi uma acطaytu fadlii cumar kadibna wixii iga soo haray cumaraan siiyey buu yidhi waa riyo way caanihii iga soo haray cumar ayaan siiyey saxaabadu waxay yidhahdeen famaa awaltaha yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo maxaad ku fasirtay riyadaas aad aragtay qaala calayhi salaatu wasalaam alcilm cilmi baan ku fasiray buu yidhi yacnii cilmigii iyo diinkii nebiga lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam waayo riyadaas nebigu waa ka dhargay fadligii soo haray intii soo hartana cumar uu siiyey radia allahu canhu waxayna yidhahdaan culummada riyooyinka fasira ama qolooyinka riyooyinka tacbiiriya waxay yidhahdeen qofka hadduu caano ku riyoodo khayr waayo riyadaasi waa khayr qawaacidda tacbiir ru'ya bay ka mid taha caano lagu riyoodo khayray tusinayaan nebiga calayi sala slam marka caanahaas uu ku riyoodo diin iyo cilmi ayaa uu ku ta'wiiliyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo ka mid ah xadiidu anas ibni malik fii saxiixi muslim qaala calayhi salaatu wasalaam ra'aytu daata alleyla fiima yara annaa'im kaannaa fii daari cuqba ibni raafic waxaan arka buu yidhi habeen habeennada ka mid a waxa uu arko qofka hurdaya waxaad mooddaa buu yidhi inaan ku sugannahay guriga ninka la yidhaahdo cuqba ibni raafic fa utiinaa birutabin min rutabi ibni taab waxaa noola keena buu yidhi rutab waa nooc timirta ka mid ah oo min rutabi ibni taab ka mid ah rutab ibni taab waa rutabka qaybihiisa nooc ka mid ah fa awaltu rifcata lana fi اdunyaa waalcaafiyata fi اlaakhira waxaan ku fasira buu yidhi riyadaasi sarrayn inay noo sugnaanayso adduunyada dhexdeeda aakhirana caafiye iyo badbaad badbaado inay noo sugnaanayso wa anna diinanaa qad taaba diinkeennuna inuu yahay mid wanaagsanaaday sidaasaan ku fasiray buu yidhi nebiga alai slatu slam riyadii aan arkay rutab ibnu taaba aan arkay waxaan ku fasiray buu yidhi diin wanaag inay tahay iyo inaan rifco noo sugnaanayso iyo sarrayn adduun iyo aakhiraba waxaa kaloo ka mid ah xadiid abi hurayra nebiga calayh slat slam wuxuu yidhi ra'aytu fii yadii siwaarayni min dahabin faahamanii sha'nuhumaa gacantaydan waxaan ku arkay buu yidhi waa riyadii dhexdeeda laba jijimood oo dahaba inay gacmihii iigu jiraan waxaa i murugo geliyey labadaa jijimood arrimahooda waan ka murugooday buu yidhi fa uuxiya ilaya fi lmanaami an infukhumaa hurdadii dhexdeeda ayaa waxaa la iigu waxyoodoo la iigu sheega buu yidhi afuuf waxaa la yidhi buu yidhi iska afuuf labadaan jijimo ee ku murugo geliyey fanafakhtuhumaa fataaraa waan afuufay labadii jijin waa haadeen waa duuleen yani waa haadeen wuu afuufay way ka baxeen faawaltuhumaa kadaabayni yakhrujaani min bacdii waxaan ku fasiray buu yidhi laba beenaalayaal oo been badan oo aniga gadaashay soo baxaysa inay yihiin labadaa jijimood waxaan ku fasiray buu yidhi laba nin oo beenaalayaal ah oo aniga gadaashayda imaanaya fakaana axaduhumaa alcansiy saaxiba sancaa labadaa midkood waa cansi buu yidhi ninka la yidhaahdo aswad alcansi waa ninkii nebinimada sheegtay ee sanca joogay saaxiba sanca yamanuu ka soo baxay wuxuu rasuulan ah walaakhar midka kalena musaylimat alkadaab wey musaylima saaxib alyamaama waa ninkii yamaamo saaxiib yani u dhashay alyamaama waa meeshuu ka soo jeeday labadaa kadaabaan ku fasira buu yidhi labada jijimood ee dahabka ah ee imruga geliyey afuufidda nebigu afuufana ay duuleen ama ay baaba'eenna waxay ka dhigan tahay inay ayaguna sidaasi u baaba'ayaan oo ilaahay uu dabar goynaya subxaana wa tacaala waxa ay sheeganayaanna ay ku halaagsamayaan marka rasuulka calai salatu salaam riyooyin kala duwan u arkay waana tacbiirin jiray marna wuxuu nebigu ka qusooday calayh salatu salaam riyo markaasaa abubakar wuxuu yidhi rasuulka ilaahay oo anigaa fasiraya iidaa buu yidhi anaa fasiraya waa uu fasiray markaasuu yidhi ma asiibay nebigu wuxuu yidhi asabta bacdan wa akhta'ta bacdan qaybna waad asiibtay buu yidhi qaybna waa ku gaftay tacbiirka riyada aad tacbiiriso dadka marka riyada fasira tacbiiru ru'ya marna waa ilhaam codada u dhasha aqoon gooniya ma ahan waa waxay u dhashaan riyaad u sheegaysaa waa uu kuu fasirayaa siduu kugu fasirayna dhowta u dhacaysaa dad qaar waa lagu ilhaamiyaa marna waa iktisaabo waa la bartaa oo kitaabaad laga qoray tacbiiru ru'ya qawaaciday leedahay qawaaciddaasi qofkii mara yacni qofkii barta waxaa laga yaabaa inuu wax badan ka keeni karo laakiin waxaa xoog badan qofkii ilhaamka ilaahay ku siiyo oo barasho aysan ugu imaana awood badan dad badan oo riyooyinka fasira ama ku xeel dheer tacbiiru ru'yana way jiraan mararka qaarna waxyaabo adiga kuu wanaagsan ama aad is leedahay waa khayr ayaa laga yaabaa si kala duwan inuu kugu fasiro marna waxyaaba aad ka naxsan taha waxaa laga yaabaa in wanaag lagugu fasiro oo khayr lagu macneeyo ama lagugu tafsiiro marka tacbiiru ru'ya nebigu calayhi salaatu wasalaam waa fasiri jiray riyooyinka salaada subax markuu nebigu ka baxo calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhihi jiray yaa xalay riyo arkay saxaabadu weydii jiray riyo yaa arkay buu dhihi jiray oo riyooday xalay markay uga qisoodaanna nebigu waa u fasiri jiray calayhi salaatu wasalaam haddiisan ayaga uga qisoon mararka qaarna asaa uga qisoon jiro uga warrami jiray riyooyinka oo habeenka arko riyadu marka hadday wanaagsantahay sida xadiid aan kusoo marno waa min allah hadday riyo xun tahana waa min ashaytaan sida qofka ula macaamilayana axaadiidta ayaan kusoo marnay wallahu aclam wsala allahu cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin